bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warkii caalamka warkii oo kooban dowladda ayaa si rasmi ah u dhammaystirtay qalabeynta isbitalka martiin oo loo asdeeyay daaweynta bukaanada ay soo rito cudurka covid wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay tirada guud ahaaneed ama tirada ugu badneyd ee halmaadan hal maalin cudurka korona ee gudaha dalka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ayaa uga digtay ganacsatadu inay qaaliyeeyaan maciishadda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka digtay inay macluul badan imaan doonto haddii uu sii socdo cudurkan koronafirus isla markaasna ay jiraan xayiraadaha lagu soo rogay dadka
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi waa qodobadii warka ugu doorka roona haatanna isagii oo fidsan dowladda ayaa si rasmi ah u qalabaysay ama u dhammaystirtay qalabkii isbitaalka martiino loo asteeyay daaweynta bukaanada uu soo rito cudurka covid faahfaahinta warkaasi waxaa sii ambaqaadi doontaa nasro bashiir cali
dowladda soomaaliya oo ku dadaalaysa in sida ugu habboon uguna dhaqsiyaha badan loo xakameeyo cudurka covid ayaa qalabkii caafimaad ee loo baahnaa u dhammaystirtay cisbitaalka martiini ee loo asteeyey in lagu daweeyo bukaanada uu soo rito cudurkaasi safmareenka ee dunida dhibaatada baan ku haya labaatan sariirood oo loo dhammaystiray dhammaan qalabka looga baahnaa in lagu xiro qolalka xaalada degdega ah ee i c u si loogu xanaaneeyo dadka xaaladooda caafimaad ay adag tahay ayay dowladda soomaaliya kusoo kordhisay isbitaal martiini waxaa isugu jiraan dhakhaatiirtaas iyo kalkaaliyaashaas takhasusyada loo baahan yahay in lagu maareeyo xanuunada waxaa la dhammaystiray oo shaqo bilaabayso maanta labaatan sariir oo i c u ah i c u-ga oo xarunta halka ku taallo waxa ay loo asteeyey in lagula tacaalo xaaladaha aadka u adag waxaana loo dhammaystiray agabkii loo baahnaa oksijiinka centralisedka iyo ventilatorska ay ka mid yihiin
wasaaradda caafimaadka ayaa howlgelisay kuna soo kordhisay isbitaalka dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal leh dhammaan takhasusaadkii looga baahnaa kuwaasi oo ah toban dhakhtar iyo toban kalkaaliyo oo laga keenay cisbitaalka urdugan haddana qayb ka qaadanaya xakamaynta cudurkaasi cisbitaalka oo la howlgeliyey bishii maaj lix iyo tobankeedii sanadkan laba kun iyo labaatan ayaa lagu qaabilay laba boqol sideed iyo toban bukaan oo labaatan iyo kow ka mid ah la jiifiyey afar ka mid ah bukaanadaasina la jiifiyena ay cudurkaasi ka bogsoodeen kadibna laga saaray waxaana xilligan jiifa toddoba iyo toban bukaan oo xaaladooda lagula tacaalayo kuwaasoo uu ka mid yahay bashiir qaasi maxamed
waxaa ka mid ahay dadka ugu ku dhacay xanuunka covid-19 ee hadda kusoo dhacay isbitaalka martini xanuunkan wuxuu igu dhacay anoo joogo goobteeda shaqada waxaan dareemay argab yar caadi baatay xaafadeeda iska joogay inta badan waxaa iska ilaalinaya dadka inay kontakti daarka ila sameeyaan xaaladeeda kasoo dartay ilaa ay soo gaartay in neeftu ay aada u qabato isbitaallo kala tegay si muxuu ahaay xanuuno kale iyo waxaas isaga markii aan negative waxyaabo kale ka noqday waxaa ku dhiiraday inaa imaado isbitaalka martini alxamdulilah rabbilcaalamiin waa laysoo dhoweeyey waxaa la iifiyey daryeel caafimaad kalkaaliyaal dhakhaatiir ilaa intii aan ka noqonayay positive xaaladeyda hore si fiicana lagu dadaalayay markii aan positive noqdayna si waxaa la iila wadaagay runtii xikmad ku jirto oo mentally aan dhibaatada qofka finaanada gaarsiin karin waxaa liisoo gudbiyay qayb kale oo loo gudbiyo dadka positiveka ah runtii waxaa ku idlaa meeshaas daryeel caafimaad dhamaystiran dhallinyaro daruuf kasta oo jirtaba runtii aada u faraxsan ugu shaqeeyaan dadkooda haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa dareemaa full recovery inaan sameeyey waxa ii dhiman waxa waaye baryo waxaa la ii sheegay in laigu celin doono laba testi oo si natiijada ay u noqoto ilaah jiraada negative alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha mahadle waxaa rabaa inaan fursada oga faa'iidaysto dhakhaatiirtii runtii habeenii maalin dul taagnaa dadkooda nooga soo tegay ilmahooda nooga soo tegay qoyskooda nooga soo tegay inaan u mahadceliyo aada iyo aad aan idinka mahadcelinaynaa waa idiin haynaynaa awaarkaas sidoo kale waxaa rabaa inaan fursada oga faa'iidaysto dad kii iisoo duceynaya soomaalida ahaa meel kasta joogay ilaahay ajir xasanaad idinka sii ducadin ilaahay idin aqbalay ilaahan u mahadcelina ugu dambeyntii
qorshaha lagu hormarinayo cisbitaal martiini ayaa sii socon doona maadaama ay badan tahay baahida ay bulshada u qabto helista adeegyo caafimaad oo tayo leh la taliyaha nidaamka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctor cabdirasaaq yuusuf axmed ayaa bulshada soomaalida ugu baaqay inay qaataan talooyinka caafimaad maadaama marka uu xanuunkani soo rito dadka qaba xubnada raaga ay wax ka qabashadu adag tahay xanuunka marka uu qofka soo rito haddii uu qabo xanuuno kale aaday u adag tahay in la maareeyo waa xaalad xanuun badan dadka waxaa kula talinayaa inay raacaan tilmaamaha wasaaradda caafimaadka ee wacyigelinta la kala fogaado dadka nugul ee xanuunada kala qaba la ilaaliyo oo aanan loo gudbinin xanuunka maadaama ay adag tahay qofka haddii qaba dhiikar sokor neef ama mashaakil kale oo caafimaad markii uu ku dhaco covid in la maareeyo marka sidaas awgeed wacyigelinta waxaa weeye iyo ka hortagga ayaa ka roon ka dhib yar daaweynta
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu badneed ee hal maalin ee cudurka coronafirus ee gudaha dalka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay korortay in ay soo kordheen afartan iyo sagaal kiis oo cusub oo covid sagaal iyo tobana kuwaasoo dalka laga helay saacadihii ugu dambeeyey wasaaradda ayaa sheegtay in sidoo kale lix ruux ay cudurka coronafirus u geeriyoodeen dalka taasoo noqonaysa tiradii ugu badneed ee hal maalin ee ugu geeriyootaa covid sagaal iyo toban tirada guud ee dhimashada ayaa tirada guud ee coronafirus ayaa noqonaysa laba boqol siddeetan iyo lix qof halka dhimashaduna ay gaarayso ilaa iyo saddex iyo toban qof sida wasaaraddu ay sheegtay maalmihii ugu dambeeyey waxaa si xowli ah usii kordhayay kiisaska coronafirus ee laga helayo dalka iyadoo dowladda soomaaliyana ay wado dadaalo looga hortagayo faafidda cudurkaas wasiirka wasaaradda ganacsiga ee warshadaha soomaaliya ayaa uga digay ganacsatada inay qaaliyeeyaan maciishada taas oo uu sheegay in ay ka dhalan karto cawaaqib xumo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan ayaa ganacsatada soomaaliya uga digay inay qaaliyaan maciishada waddanka wuxuuna uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada macaashka dhex raadisa xaaladda adag ee waddanka ku jiro maadaama ganacsatada loo sameeyey canshuur dhaaf boqolkiiba boqol ah iyadoo welina badeecadaha qaar ee canshuurtii laga dhimay boqolkiiba konton
runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishadda ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka ah ee intooda badan la kordhiyey taasoo runtii aan marna qiil loo heli karin dowladda soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka soomaaliyeed si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan sidaas darteed dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishana ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iidaysanaya marxaladdan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeynaya waxaana runtii dowladda oo xilka saaran yahay bedqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan sababta canshuur dhaafka loo sameeyena ma ahayn in shacabka soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda ee waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan
dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo soomaali ah ayaa oslo ka furay xarun ay soomaalida ka wikici- ka wici karaan si looga caawiyo talooyin loo siiyo oo ku saabsan cudurka covid sagaalyotoban warkan waxaa norway nooga soo direema magaalada oslo xasan siciid rasta
dhallinyaradan soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho kana kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa waxa ay dhowaan fureen xarun lagu magacaabo coronavirus soomaalida norway xafiiskan oo ay dhallinyaradan soomaaliyeed usoo shaqo tagaan labada gelin ayaa waxaa yaala teleefanno ay dadka soomaaliyeed soo wacaan tobanka subaxnimo ilaa iyo siddeedda habeennimo si loo siiyo talooyin iyo taaqulayn ku aadan xilligan adag ee dalka norway iyo dalalka caalamkuwa ay kula tacaalayaan cudurka coronavirus faa'iisa warsame hope competence kana mid ah howlwadeennada xafiiskan ayaa ii sharaxday ujeedka ay dhallinyaradan u fureen xafiiskan xaruntan waxaan u furnay een, li'anna waxaa jira dad badan oo aanan luuqadda norwejiga si fiican u aqoonin telefoonada la sameeyey iyo hay-adda caafimaadku waxay samaysayna ayaan akhbaartoodu gaadhaynin Een, maadaama ay jiraan dad oo luuqaddu ku adag tahay oo badanka dadka waaweyn ah een, iyo kuwa ay u- ku adag tahay een, kombiyuutarada sida loo isticmaalo akhbaaraadka xagga inayn kala soo bixi karaynin ba waxaan jeclaysanay inaan u sameyno meel xarun ah oo ay luuqadooda ay lagula hadlayo iyagu informationka ka bogan karaan Een, meesha waxaan wa- waxaanu sameynay inay furan tahay isniin ilaa axad tobanka subaxnimo ilaa iyo sideedda habeennimo Een, waxaa jooga sisiyo nuumir oo dadka uga jawaabi kara wixii ku saabsan naab iyo dadka shaqooyinka laga fadhiisiiyey Een, iyo kuwa caafimaadka een, dhinaca koronaha xanuunkaaseeto ku xidhan la xiriira Een, wayna jirtaa marmar inay dadna soo wacaan oo, oo yani si zaa'ida u xanuunsanaya iyagana meelo kale lagu sii hay-adaha caafimaadka lagu sii xidho Een, um, shaqadeena koleyba hadda sidaasay tahay Een, muhiimadeenuna waxa weeyaan information fiican inay dadkeenu ay helaan liibaan cabdulaahi jaamac oo ah dhakhtarka shaqada ku qornaa xilligan aan booqday xaruntan coronavirus oslo ayaa iga warramay hawshan ballaaran ay u hayaan dadkooda soomaaliyeed ee norway Eh, asalaamu calaykum magacay waxaa la liibaa cabdulaahi jaamac waxaan ahay nin dhakhtar ah oo hadda la joogo een, telefoonka koronada oo magaalada oslo Een, telefoonkan een, waxaa banoo bilaabay faa'iiso walaasheena een, iyadoo aragna- iyadoo aragtay dhibaatooyada ka haysato xagga iisheeg informationka ee soomaalida gaarayo een, jiradan la dhaho corona Een, haddaana meeshan waxaan u imidna inaan ka caawiyo oo soomaalidan u sharxo dhibaatooyinka ay corona iyo sida ay iskaga ilaalin lahaayeen iyo sida micnaha hadhowta ay faamiligooda iyo dadka ag joogaba ay u ilaalin lahaayeen sidoo kale aamina liibaan cabdulaahi suuriye waa kalkaaliso caafimaad waxayna ii sheegtay in maalintii ugu horreysay toddobaad ka hor markii xaruntan la furay ay soo waceen in ka badan afartan qof oo soomaali oo walaac ka qaba cudurka coronavirus maxaa lay dhahaa aaminadii baan cabdulaahi shuuriya waxaan ahay nurse oo ka shaqeysa raadium hospitaalka maalin dhow isbuucii hore isniinta ah waxaan furnay corona telefoon aan ugu sheegayna dadka soomaalida information ugu gudbinayna oo af soomaali ee corona sida ay ku dhacdo sida liskaga qaado iyo sida adi oo loo yareyn lahaa inuu cudurka dadkan inuu ku baafo marka een, maalintii horeysa ugu horeysad badan aan soo wacay hortii afartan adig iyo ka badan way- way ku dhawadahayd waxaa isku jiray rag iyo dumarba weliba waxaa ka bad- waxaa u badnaa waa ragga oo haayo su-aalooyin badan qabay Ehm, marka waxaan isku dayaynaa inaan ka jawaabno wixii anaka aan aan caafimaad ahaan dhinaca ay tahay Een, marka alxamdulilah intaaneta hadda waa isku wadnaa daktarna wuu nala joogaa suikablaya way joogaan iyo maxaa susi nuumir shift aan usoo galnaa kulligeen soomaalihan haa shift usoo galnaa
xasan siciid raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo Norway.
muwaadinkii ugu horreeyey soomaaliya ayaa dalka koonfur afrika ugu geeriyooday cudurka covid warkan waxaa noo soo diray waryaheena cabduqaadir axad waxaa magaalada cape town ee dalka koonfur afrika uu geeriyooday cudurka coronavirus muwaadinkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed kaa oo maalmihii lasoo dhaafay cisbitalka ugu jiray xanuunkaas oo soo ritay allah u naxariistee marxuum cali xaanshi oo ahaa muwaadin si weyn loogu yaqaano magaalada cape town ayay jaaliyadda ku aaseen qabuuraha muslimiinta ee magaaladaasi sheekh buhajudiin waxa uu ka mid yahay culimaadudiinka soomaaliyeed ee ka qayb qaatay aaska marxuumkan waxa uuna u warbixiyey warbaahinta qaranka calixaashi istaalkii uu yaalay oo ah istaal brivate oo xaafadda mbiyaalbal ku yaalla oo magaciisa la molomed ayaan isugu tagnay kadibna waxaa noo soo baxay wax yar kadib isbitaalka manajerkiisii ama hospital manager wuxuuna noo xaqiijiyey cali xaashi allah u naxariisto inuu u dhintay xanuunkii covid-19 ama coronavirus sidaa awgeedna ay tahay inaan taxadar badan muujinno oo qaabka aanu ula macaamilayno ay ka duwanaadaan qaababkii dadka hore naga dhiman jiray aanu la macaamilayno intaa kadib cali xaashi waxaanu u yeernay dadka muslimiinta ahaa ee u qaabilsanaa howlaha mojeriga iyo maydka aasitaankiisa iyo preparationkiisa ama diyaarintiisa waa noo yimid ninka la yidhahdo undertakerkii nin muslima kadibna waxaa loo sheegay oo loo xaqiijiyey isagana in xaaladdu ay sidaa tahay markii uu xaaladana la ogaaday waxay noqotay inuu gaadhi ka duwan gaadhigii hore oo u habaysan qaabka xaaladdan cusub ee nagu soo korodhay uu doonto gaadhigaasuu la yimid iyo rag tiim ah oo diyaarsan oo kulligoodooda qafilan oo u diyaarsan qaabkii ay ula tacaali lahaayeen ee xaaladda qofka uu asiibo cudurkan coronaviruska kadibna ilaahay mahaddii halka ayaanu ka sii ambaqaadnay hawshii duruufta jirta runtii waxa weeyaan oo hadde waxa
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka digtay khatarta xanuunka inuu sababi karo baahi ama macluul soo wajahda dunida inka badan laba dhibic shan milyan oo qof ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhacay xanuunkan covid sagaal iyo toban idoo markii ugu horraysana oo ka bilowday magaalada wuhan ee ku taalla bartamaha waddanka shiinaha sanadii lasoo dhaafay waxaa kalena oo u geeriyooday uu asiibay cudurkan ilaa iyo kun oo qof oo afar meelood meel ay u geeriyootay xanuunkan ay yihiin dad u dhashay maraykanka sida ay soo uruurisay macluumaad ay soo diyaarisay jaamacadda john hopkins ee ku taala dalka maraykanka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waaxdeeda u qaabilsan cunada iyo beeraha ee loo soo gaabiyo faw ayaa sheegtay in dhibaato hor leh uu geysan karo cudurkan halista ee covid dad badinna ay u geeriyoodaan dunida waxaana ay sheegtay hay-addu in milyan oo qof oo ku nool dunida daafaheeda ay khatar ugu jiraan gaajo iyo macluul ay u geeriyoodaan haddii aan loo helin gargaar deg deg ah waddanka singabuur oo ka mid ah dalalka uu saameeyey xanuunkan ayaa soo rogay xayiraad dheeri ah taas oo uu ku saabsan siduu u joojin lahaa faafitaanka cudurkan waxaana dalka reer singabuur oo dowladdu ku amartay in ay weli ku jiraan xayiraadda war wixii dalkay dibadda naga soo gaaray waad ka dhagaysanayseen radio muqdisho dhegaystayaal waa naga intaa